qarsoodinkaas u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya gobolka galguduud khaasatan degmada balmabal inta ma qarsoodinta la ah etoobiyaanku way xireen sababtana ma naqaano maxaa yeelay meeshaas macnihii dowladgoboleedka galmudug baa ka shaqaysa wax dhibaataa dhankaas kama jirin etoobiyaanku way soo galaanoo degmada balmabal bay soo maraan markay noqonayaan bay kasii waxayslaan xilli aad u adag oo jiilaal ah oo dadka meeshaas degan maaragtay biyaha iyo balambal boylaha uga baxaan bay ku soo aadiyeen soo intaasna way xidheen haddana xilligan jiilaalka waxay ku aadiyeen dadkaas in mataqaana xuduudkii laga xirto maamulka galmudug waan gaarsiinay iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka soomaali waa taqaanaa labada dhanba way degan tahay laga soo bilaabo macnihii kenya xuduudka ay soomaaliya kala leedahay ilaa etoobiya ilaa jabuuti waxa weye soomaaliya labadii dhanba way degan tahay labadii qoyskiiba labada dhanba kala degan marka xiriir ganacsi oo ballaaran iyo isdhexgal weyn baa ka dhexeey oo ka jiray oo dadkaas waxbay ku nool yihiinba soodinta soomaaliya ku nool yihiin xataa madheeradaas aragtay waxa way ku dhaqanto maaragtay xoolaha ama ama macnihii ganacsiga xamar ka taga bay ku dhaqanta ganacsiga isku socodku weli sacaadi buu ahaa dhibaato dhankan maaragtay balambal oo annagu aan maamulno etoobiya uga gudbi jirana ma jirin ayaguna way soo gudbaan barnaamijkaas marka waa la ogaan doonaa waxay tahay waxay nagu soo wargeliyeenna ma jirin maaragtay etoobiya ama nimankaas mataqaanaa ciidanka nayo booliska meeshaas jooga ama filinka shanaad maaragtay mas-uuliinteeda